iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee luukos wax sabtidhowridda ku saabsan maalin sabti ah waxaa dhacay inuu beeraha dhex marayey xertiisuna waxay jarteen sabuulladii oo intay gacmahooda ku xoqeen ayay cuneen laakiin farrisiintii qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaad u samaynaysaan wixii aan xalaal ahayn in sabtida la sameeyo ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi miyaydnaan akhriyeen wixii daa'uud sameeyey goortuu gaajooday isaga iyo kuwii la jiray siduu gurigii ilaah u galay oo uu u qaaday kibistii tusniinta oo uu u cunay oo uu u siiyey kuwii la jiray tan aan xalaal u ahayn in la cuno wadaaddada ma ahee markaasuu iyagii ku yidhi wiilka aadanuhu waa sayidka sabtida waxaa sabti kale dhacay inuu sunnagooga galay oo wax ku baray halkaasna waxaa joogay nin gacantiisa midgeed angegnayd culimmadii iyo farrisiintii ayaa fiirinayey inuu sabtida wax bogsiinayo iyo in kale si ay ugu helaan wax ay ku ashtakeeyaan isaguse wuxuu gartay fikraddoodii goortaasuu ninkii gacanta engegnaa ku yidhi kac oo dhexda isa soo taag wuuna kacay oo istaagay ciise wuxuu ku yidhi wax baan idin weydinayaa sabtida ma xalaal baa in wanaag la falo ama shar in naf la badbaadiyo ama in la dilo markaasuu isha wada mariyey wuxuuna ninkii ku yidhi gacantaada soo taag markaasuu yeelay sidaas gacantiisuna waa bogsatay markaasay aad u cadhoodeen oo waxay ka wada hadleen waxay ciise ku samayn lahaayeen ciise wuxuu doortay laba iyo tobankii rasuul maalmahaas waxaa dhacay inuu buurta u baxay inuu tukado habeenkii oo dhan wuxuu waday inuu ilaah u tukado oo goortay maalin noqotay ayuu xertiisii u yeedhay markaasuu laba iyo toban ka soo saaray wuxuuna u bixiyey rasuullo oo waxay ahaayeen simoon kan uu butros u bixiyey iyo walaalkiis andros iyo yacquub iyo yooxanaa iyo filibos iyo bartolomayos iyo matayos iyo toomas iyo yacquub in alfayos iyo simon oo la odhan jiray khiroole iyo yudas ina yacquub iyo yudas iskariyot kii gacan geliyey markaasuu hoos ula degay oo bannaan ayuu istaagay isaga iyo qaar badan oo xertiisa ah iyo dad badan oo yuhuudiya iyo yeruusaalem iyo xeebaha turos iyo sidon uga yimaadeen inay maqlaan iyo in cudurradooda laga bogsiiyo oo kuwo jinniyo wasaq leh derdereenna waa la bogsiiyey dadkii badnaa oo dhan waxay doonayeen inay taabtaan isaga waayo xoog baa ka soo baxay oo wada bogsiiyey kuwo barakadaysan iyo kuwa hoogga leh markaasuu kor u fiiriyey oo xertiisii eegay oo ku yidhi waxaa barakadaysan kuwiinna masaakiinta ah waayo boqortooyadii ilaah idinkaa leh waxaana barakadaysan kuwiinna haddeer gaajaysan waayo waad dhergi doontaan waxaana barakadaysan kuwiinna haddeer ooyaya waayo waad qosli doontaan waad barakadaysan tihiin goortii dadku idiin necbaado oo goortay dhexdooda idinka saaraan oo idiin caayaan oo magacyadiinna sida wax shar leh u tuuraan wiilkii aadanaha aawadiis maalintaas reerreeya oo farxad ku boodbooda waayo bal ogaada abaalgudkiinnu waa ku weyn yahay jannada waayo awoowayaashood sidaasay nebiyadii ku samayn jireen xoog waxaa leh kuwiinna hodanka ah waayo gargaarkiinna waad hesheen hoogna waxaa leh kuwiinna haddeer dheragsan waayo waad gaajoon doontaan hoogna waxaa leh kuwiinna haddeer qoslaya waayo waad barooran doontaan oo ooyi doontaan waa idiin hoog markii dadka oo dhammu wanaag idinka sheego waayo awoowayaashood sidaasay nebiyadii beenta ahaa ku samayn jireen cadowyadiinna jeclaada laakiin waxaan idinku leeyahay kuwiinna maqlaya cadowyadiinna jeclaada kuwa idin necebna wax wanaagsan u sameeya kuwa idin habaara u duceeya kuwa idin caayana ilaah u barya kii dhabanka kaa dhirbaaxa kan kalena u du oo kii maradaada kaa qaata khamiiskaagana ha ka celin mid walba oo wax kaa barya sii kii waxaaga qaatana ha ka baryen oo sidaad doonaysaan in dadku idin sameeyo idinkuna sidaas oo kale u sameeya iyaga haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel mahad maad heshaan waayo xitaa dembiilayaashuba way jecel yihiin kuwa jecel iyaga haddaad wanaag u fashaan kuwa wanaag idiin fala mahad maad heshaan waayo xataa dembiilayaashuba sidaasay yeelaan haddaad waxa maahisaan kuwa aad ka rajaynaysaan inaad ka heshaan mahad maad heshaan waayo xataa dembiilayaashuba way amaahiyaan dembiilayaasha inay ka helaan intii oo kale laakiin cadowyadiinna jeclaada oo wanaag u sameeya oo amaahiya idinkoo aan waxba ka rajaynaynin abaalgudkiinnuna waa badan doonaa oo waxaadna noqon doontaan wiilashii kan ugu sarreeya waayo isagu waa u roon yahay kuwa aan mahadnaqin iyo kuwa sharka leh naxariis lahaada sida aabbihii naxariis u leeyahay dad kale ha xukumina cidna ha xukumina idinkana laydinma xukumi doono ninnana wax ha ku garaynina idinkana wax laydinkuma garayn doono eh dhaafa oo waa laydin dhaafi doonaa siiya oo waa laydiin siin doonaa qiyaas wanaagsan oo hoos u riiriixan oo ruxan oo buux dhaafaya ayaa laydinku siin doonaa faraqiinna waayo qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa markaasuu masaal kula hadlay indhoole indhoole ma hagi karaa labadoodu miyaanay god ku dhici doonin qof xer ah macallinkiisa kama sarreeyo laakiin mid walba markuu wanaag u dhan yahay wuxuu noqon doonaa sida macallinkiisa oo kale saxarka isha walaalkaa ku jira maxaad u aragtaa dogobka ishaada ku jirase aad u fiirsan weydaa sidee baad walaalkaa ugu odhan kartaa walaalow iddaa saxarka ishaada ku jira aan kaa saare adiga oo aan arkaynin dogobka ishaada ku jira laba wajiilayahow horta dogobka ishaada ku jira iska saar goortaasaad bayaan u arkaysaa inaad saxarka isha walaalkaa ku jira ka saarto waayo ma jiro geed wanaagsan oo midho xun dhalaa welibana ma jiro geed xun oo midho wanaagsan dhalaa maxaa yeelay geed kasta waxaa laga garanayaa midhihiisa waayo berde lagama guro qudhac canabkana lagama guro geed qodxan leh ninka wanaagsan wuxuu maalka wanaagsan oo qalbiga ku jira ka soo saaraa wax wanaagsan kan sharka lehna wuxuu sharka ka soo saaraa wax shar ah waayo afkiisu wuxuu ku hadlaa waxa qalbiga ku badan labada aasaas maxaad iigu yeedhaan rabbow rabbow oo aad u yeeli weydaan wixii aan leeyahay kii kasta oo ii yimaada oo hadalladayda maqla oo yeela waxaan idin tusayaa kuu u eg yahay isagu wuxuu u eg yahay nin guri dhisay oo qoday oo hoos u dheereeyey aasaaskiina ayuu dhagax weyn ku dul dhisay goortii daadku yimid ayaa webigu ku soo jabay gurigaas xoog uu ku gilgilose ma lahayn waayo si wanaagsan ayaa loo dhisay laakiin kii maqla oo aan yeelin wuxuu u eg yahay nin dhulka ka dhisay guri aan aasaas lahayn kan webigu ku soo jabay oo kolkiiba ayuu dumay oo dumiddii gurigaasu waa weynayd